الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم wuxuu darsigeenu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo labaatan iyo afraad suurat lbaqara aayaadkii axkaamta ayaanu kusoo dhex jirnay khaasatan aayaadkii ka hadlahayay qoyska iyo xeerarkiisa nidaamka uu shareecada islaamku ay ugu tala gashay in lagu maamulo qoyska islaamka ah wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala walaa tajcalu llaha halkan waxaa lagaga hadlayaa dhaarta dhaarta uu ruuxu dhaarto iyo axkaamteeda walaa tajcaluu ha yeelina allaha alle ha ka yeelina curdatan kan ku dadban liaymaanikum dhaarihiinna dartood an tabaruu inaad baarinnimo samaysaan ka idinkaga dadban ha ka dhigina oo watattaquu aad ka cabsataan oo wa tuslixuu aada wanaajisaan ood hagaajisaan bayna annaasi dadka dhexdooda wallahu allana samiicun midkii maqal badan waya caliimun oo wax walba ogsoon waxaa la leeyahay macnaha curdada waxaa la yidhahdaa waa shayga wax kaaga gudban ama shay kale kaaga dadban marka inaad ilaahay ka cabsataan ama samafal samaysaan ama aada dadka heshiisiisaan middaa iyadaa yuusan ilaahay yaa dadab ha ka dhigina uu idinkaga dadban yahay dhaaraha dhaarihiina daraaddeed aada ku dhaaranaysaan macnaheedu waxa weeye ruuxa markii la yidhaahdo warkaalay dadkan heshiisii bu wuxuu leeyahay waan ka dhaartay hebel iyo hebel arrintooda anugu hadda kahor baan ka dhaartay buu ku leeyahay war khayrkan kaalay qabso waan ka dhaartay hadda kahor dhaartii uu ilaahay ku dhaartay baa marka waxay noqotay magicii ilaahay baa wuxuu noqday sidii shay khayrka ka hor taagan oo kaleeto oo kaga dadban wanaagga samayntiisi maxaa yeelay mar walba magacii ilaahay buu cuskano ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahay oo ilaahay haddaad ku dhaarato ma ilaahay baad ka dhigaysaa sidii wax khayr kuu diidan oo kaleeto oo magacii ilaahay baad ka dhiganaysaa sidii shay kugu dadban oo ku hortaagan oo kale aad ka dhiganaysa oo khayrkii oo dhan kaa hortaagan saa ha yeelina laleeyahy macnaha ee haddaad dhaarataan sida axaadiista nebigu kuso aroortay sal alla alay wasalam shaygaad ku dhaarateenna mid idinka fiican aad aragtaan dhaartiinni jebiyo ka kafaara guta shaygaa khayrka badanna la imaada dadkoo la heshiisiiyo qaraabadoo la xidhiiriyo in wax la sadaqaysto in la daacaysto wixii ilaahay jecelyaha subxaana wa tacala yayna dhaari idiin diidin ee intaad wixii la timaadaan dhaartiinina ka kafaara guta saasaa aayaddu macnaheedu u yahay marka walaa tajcaluu ha yeelina allaha alle ha yeelina curdatan dadab ha yeelina dadab shayga shay kaaga gudban ama kaaga dadban baa curdada la yidhahda waa tafsiir tafsiirkaasaana fiican mid kalea jira yani tafsiir kalaa jirna kanubaan iska marayna walaa tajcaluu ha yeelina allaha alla curdatan dadab ha yeelina iyo mid idinkaga gudban liaymaanikum dhaarihiinna daraaddood dhaarta aad ku dhaarateen daraaddeed allaha ka yeelina dadab muxuu idinkaga dadban yahay an tabaruu oo kaa idinkaga dadban an tabaruu inaad baarinnimo samaysaan mid idinkaga dadban oo idinkaga gudban ha ka dhigina inaad samafal samaysaan ilaahay magaciisa ha iskaga gudbina oo yani dhaarta aad ku dhaarateen daraaddeed mid idinkaga gudban oo yani idinka celinaya ha ka dhigna way macna an tabaruu inaad samafashaan oo watattaquu aad cabsataan mid idinkaga gudban ama yani idinkaga dadban ha ka dhigina oo watuslixuu aad wanaajisaan ood heshiisiisaan baynannaasi dadka dhexooda waxaasoo khayr iyo khayrka kale la midaba dhaar baan dhaartay oo ilahay magaciisaan ku dhaartay ina kuu diidin wey macana oo dadab ha ka dhigan wallahu allana samiicun midkii maqal badan waya caliimun oo cilmi badanoo wax walba la socdo laa yuaaidukum allah laa yu'aakhidukum idiin qaban maayo allahu qaban maayo billagwi dhaarta aydaan u qastin fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda lagwiga waa laaqiga wax aan loo qastin wey macnaha billagwi midda aan loo qastin idiin qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda walaakin yu-aakhidukum wuxuuse idiin qabani bimaa shay buu idiin qabanayaa kasabad ay shaqaysatay quluubukum qulubtiin wixii qalbiga ka soo go-ay oo qalbigu shaqaystay oo niyad ku yimaada unbaa laydiin qaban wallahu allana hafuurun midkii dhaafid badan wey xaliimun oo dulqaad badan waa midkii addoommadiisa u dhaafa hafuurun midkii dhaafa wey xaliimun oo addoommadiisa u dulqaad badanoo ciqaabta aan kula soo degdegin saas wey rabbi subxana wa tacala dhaarta yacni la dhaaranayo ayaa laba qaybood dhaari waxay ku timaadaa qalbigay ka soo go-daa oo qalbigaa intuu gunto ayuu u qastaayo waa dhaarta ay ka ratimayso xukunku ka ratimayo shaygaa aad ku dhaaratay ama ka dhaaratay laguma ogola waa inaad dhaartaadii ilaaliso haddii aad shaygii sidii aad u dhaaratay u wadi weydana waa inaad ka kafaaro gudato taasi waa tee waa dhaarta qalbiga kasoo fusha wey laakiin dhaarta qaybteeda labaadi waxwey waa midda la yidhahda yamiinu laqwi yacni dhaarta aan loo qastin waxay caaisha ku fasiraysaa dhaarta carabka u badan oo inta badan hadalka ama la daba dhigo ama laga horreysiiyo la yidhaahdo haa wallaahi ama maya wallaahi ama mar la kaftamayo dhaar layska dhaartay midaasay yaa lagu fasiraya ama waxay ku fasirayaan culimmada in badanoo ka mida waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa dhaarta laqwiga ruuxu inuu shay uu moodayo inuu run yahay ku dhaarto shay uu moodayo inuu raxisaan yahay ama run yahay waxaa soo baxday shaygii siduu moodayay inaysan ahayn waa laqwi baa la yidhahdaa wax kafaaraa ka laasimayso waxaa tidhi wallaahi inuu hebel yimid saasaa tii waxaad namoodaysaa inuu yimid waxaa soo baxday hebelkii inuusan imaanin ma kafaara kugu laasimaysa maya waa laqwi saas way macnaha waxaad mood si aad moodaysay noqon waayey hadduu soo baxayo waa laqwi bay leeyihin culimada in badanoo ka mid halkaasay marinaya iyo dhaartan cafka u badanee carabku iskaga iska socota ee haa wallaahi iyo maya wallaahi iyo saas weeye iyo saas tan noocaas oo kale wey amaa dhaarta kafaaradu ka laasimaysa ee laydin qabanayo waa middaa qalbiga ka soo go'day oo inuu ruuxu yidhaahdo wallaahi inaan sidaas samayn waa inaad samayso sidaad ku dhaaratay haddayna shareecadu diidanay haddaad samayn weydo kafaara kugu laasimaysa ama waxaad tidhi wallaahi inaana sidaa samaynaynin ama shaygaa aana samaynaynin waa inaad shaygii iska ilaaliso haddayna shareecadu kugu laasiminaynin samayntiisa haddii aad samayso shaygii aad ku dhacdana waa inaad kafaaro gudato ood kafaara iyo kafaaratyamiin la timaado marka midda laydin qabanayo waa taa laa yu'aakhidukum allahu alla idiin qaban maayo billagwi midda aan loo qastin idiin qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdood carabka macnaha carabku iska bartay afku iska bartay taa la idiin qaban maayo walaakin yu'aakhidukum wuxuuse idiin qabanayaa bimaa shayga kasabad ay shaqaysatay quluubukum qalbiyadiinna ay shaqaysteen oo qalbiga ka soo go-ay wallahu allana yani waataan ugu tegi doonaa aayad kale bimaa caqadtum lymaana wixii aad qalbiyada ku gunudaan baa laydiin qaban wallahu allana hafuurun waa midkii dhaafo wey xaliimun oo dulqaad badan wey rabbi subxana wa tacaala marka dhaaraha sidooduba waxfaduu aymaanakum dhaarta sideedaba in la xifdiyaa la doonaya ruuxa inuu dhaarta badiyo ma fiicna haddii aad dhaaratana dhaartii inaad dhowrtaan loo baahaya macna oo sideed u dhowraysaa shaygii inaad dhaartaadii aad xifdido haddii aad jabisana waa inaad kafaaro gudato liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranaya min nisaa'ihim dumarkooda kuwan ka dhaartay waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood korashadoodaa u sugnaatay afar bilood in la sugo oo la korto fa in faa-uu hadday laabtaan oo dumarkii ay ka dhaarteen dib ugu noqdaan fa ina allaha alla hafuurun midkii dhaafidba midkii dhaafo wey raxiimun oo naxariista wey waa midkii dhaafid badan oo naxariista wain cazamuu hadday go'aamiyaan hadday gooyaan oo go'aamiyaan atalaaqa furitaan hadday go'aamiyaanna fa ina allaha alla samiicun midkii maqal badan wey caliiman oo cilmi badan caliiman oo cilmi badan wey mas'ale leeda masalatu liilaa oo ninku xaaskiisa inuu ka dhaarta ah ayay ka hadlaysaa aayadana ka hadlaysa waa arrin iska bannaan yacni labada isqabtaay waxbaa dhex mari karaa waa la isqoonsan karaa hadduu ninku ka dhaarto inuusan xaaskiisa xaqii gogasho uusan siinayn oo uusan macnaha wax weeyaan uusan gogolba ugu tegaynin haddii uu ka dhaarto laba loo kala qaadaya muddada uu ka dhaartay inay tahay afar bilood ka yarta iyo inay afar bilood ka badanta afar bilood iyo wixii ka yari khiyaar buu leeyahay laguna qasbi maayo lala soo qaban maayo afartaa bilood inbuu sugayaa mar alla markay dhammaatana wax weeyaan xugum kala imaanaya afar bilood mar hadday ka yar tahay wuu heli karaa nabigeennana waxaa sugan sal lay slam saxiix bukhaari ku soo arooray inuu xaasaskiisa hal bil a nebigu ka dhaartay sal lay slam bishii markay dhammaatayoo sagaal iyo labaatan ay tahay buu nebigu soo degay oo u yimi xaasaskii markaasaa waxay ku yidhaahdeen oo nebigo bil baa dhaaratay sagaal iyo labaatanna waa la joogaa bishu sagaal iyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaa buu nebi sal lay slam saas wey macana marka wixii afar bilood ka yar mushkilo ma leh wixii afar bilood ka badan haddii uu dhaarto afartii bilood baa loo sugayaa iyadan afartaa bilood gudahooda hadduu soo noqdo xaaskiisii xaasaysto dhaartiisiina ka kafaaro guto iyadana mushkila ma jirto laakiin afartii bilood baa dhammaatay isagoo weli reerkii ka maqan oo dhaartii kaga maqan markaa waa la soo qabanoo qoorta inta la soo qabto baa laba mid samee baa laleeyahy ama ku noqo xaaskii oo u galmood xaqeedii bix kafaarana laazim bay ku noqon markaa ama haddii kaleeto fur oo xadhigeedii halkaa dhig labadaa mid ka mido hadduu isgiijiyoo labadaba diido maxkamad baa markaa furaysa saas way macana macnaha afar bilood ka badan xaqii gogasha lama maqnaan karo wey waa qasban yahay arrinkaasay marka aayaddu tilmaamaysa waxaa layidhi liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranaya min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranaya galmada dumarkooda kuwa ka dhaaranaya waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood korashadooda korasho loo korto sugitaan loo sugo afar bilood bay leeyihi afartaa bilood iyagaa iskale muddaday dhaarteen hadday ka yarayd iyo hadday ka badnaydba afartaa bilood way leeyihiin in loo sugo oo loo kaadiye maanaa saas weyaan gabadhiina ma qabsan karto yani waxa weye dowlad iyo cid kalena ma soo faragelin karto afartaa bilood fa in faauu hadday noqdaan marka afartii bilood markay dhammaatay kadib fa in faauu hadday noqdaan xaggay u noqonayaan haweenkii galmadoodii bay u noqdeen ay ka dhaarteen arrinkii ay ka dhaarteen bay u noqdeen iyo xaqii gobasha hadday u laabtaan fa ina allaha alla hafuurun midkii dhaafi weeye wixii horey uga dhacay dhaafid badan weeye wixii horey uga dhacay raxiimun oo naxariisanay wey rabbi subxana wa tacala wain cazamuu afartii markay dhammaatay in cazamuu hadday go'aamiyaan atalaaqa furitaan hadday go'aamiyaanna fa ina allaha alla samiicun midkii maqlaya weeye caliimun oo ogsoon waa maqal badan yahay rabbina waa la socdaa xaalko wuu ogsoon yahay saas way macnaha marka waa la soo qabanoo afarta bilood markay dhammaato ama fur baa laleeyahay oo khiyaarkaa waa inuu furo hadduu furi waayana xoog baa lagaga furaya markaa way macnaha maxaa yeelay yani intaa ka badan waa sida culimmada islaamku u badan yihiin jumhuurtu ay qabaane yani muddada iskama furmayso waa inuu ama isagu furo ama maxkamadii furto way macnaha sidaas ayib aayadan marka waa midda laga qaato cumar bn khaaab radi allahu canhu sida imaam malik uu soo saaray waa midda uu ka qaatay in dumarka afar bilood ka badan haddii uu ninkeedu ka maqnaado xaq inay u leedahay inay mudaalabayso maxaa yeelay gabadhiisa xabsa ayaa maalin haween haweenada ka mida intuu soo baxay cumar isagoo xaafad dhex maraya buu maqlay gabadh geeraaraysa tix yaroo geeraaray tirinaysa sariirteedana way ku jirto waxay leedahay murtida geeraarku waxa weeyaan haddaanan ilaahay ka cabsanaynin sariirtan maanta waa la dhaqdhaqaajin lahaa bay leedahay ilahay tacasub ayaa celina gabadha marka ninkeediibaa maqan oo duulaan ku maqan cumar hadalkii baa dhacay gabadhiisa xabsi u yimid wuxuu hi xabsaay muddada ugu badanee ay haweenaydu nin ka maarmi karta ii sheegto waxay tidhi waa afar bilood ama waa lix bilood cumar wareegtuu soo saaray uu leeyahay ciidamada dibadda jiree furunta ku jira dagaalamaya ninka afar bilood ka nasbi karo afartii biloodba ama lixdii biloodba waa in la yimaado reerkiisa la yimaado xaqa may u leedahay marka gabadhu inay mudaalabayso xaqii godasha muddadaa wixii ka badan saas macana inay codsato oo ay macnaha waxa weye ninkii codsato ama maraykan ha jira wayuu soo baxay iilaagii oo dhaarashada dumarka laga dhaartaa ayaa halka waxaa laga gelayaa axkaamta furitaanka ilaa xeerkii qoyskan ku dhex jirnaan wain waxaa la yidhi walmudallaqaatu kuwa la furay yatarabasna way koranayaan oo way sugayaan bianfusihinna nafafyaalkooda alaaata quru'in saddex daahiryaal ayay sugayaan walaa yaxillu xalaal uma ah lahunna ayaga an yaktumna inay qariyaan maa shayga khalaqallahu alla uu abuuray fii arxaamihunna minalyaalkooda ama minankooda wuxuu ilaahay dhexdiisa ku abuuray inay qariyaan uma bannaana waa goorma in kunna hadday yihiin weye yu'minna kuwo rumaynaya billaahi ilaahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakharo hadday ilahi iyo maalinta aakharo rumaysan yihiin wa bucuulatuhunna raggooda ayaa axaqu u xaqnimo badan biraddihinna celintooda la soo celiyo in la soo ceshado fii dalika korashadaa dhexdeeda tarabuskaas iyo muddadaa ay koranayaan dhexdeeda raggooda u xaqnimo le inay soo ceshadaan waa goormo markay xaqu leeyihiin in araaduu hadday doonaan way raggu islaaxan hagaajin hadday doonaan hadday wanaag ujeed yihiin wey walahunna waxaa u sugnaaday dumarkii xaasaskii waxaa u sugnaaday milu ladii kii mid la mid ah calayhinna dushooda ah midka dushooda xaqa dushooda lagu leeyahay mid la mida iyaguna raggooda ku leeyihiin bilmacruufi si wanaagsan bay ku leeyihiinoo sida la yaqaano wanaaggiisa sharcigiiyo caqliguba yaqaano iyo curfiguba walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhinna dumarka dushooda waxaa ugu sugnaaday darajatun daraja ugu sugnaatay darajo yani ayay dheeraad bay leeyihiin oy dumarka la dheeriyiin wallahu allana casiizun midkii haaliba wey xakiimun oo farsaway rabbi subxaana wa tacala oo xikmad leh haweenka haddii la furo muddada aan loo ogolayn inay guurka dambe sameeyaan oy laasim tahay inay sugaan ayaa waxay tahay saddex goor inay dahaaro qaataan saddex daahiryaal quruga quriga xaydkana waa la yidhaahdaa duhrigana waa la dhahaa waa kalima mushtaraka saas daraaddeed bay culimmadu aad isugu khilaafeen oo qaarna waxay yidhahdeen xayd baa laga wadaa qaarna duhri baa laga wadaa xukunkuna wuu iskhilaaf laakiin waxaa la xoog badan oo aan maraynaa yacni quru'da inaan idhaahno waa saddex daahiryaal saddex goor inay daahirnimo qaadato dumarka marka waa la kala qaadayaa markii la furo waxaa loo kala qaadayaa dhowr nooc midi waa mid markiiba inta la guursaday aan lala aqalgelin taas haddii la furaba ciddo ma laha waqti ay sugaysa ma jirto caawa haddii la furo isla caawa yani waxa weeyaan way way shukaansi tegi karta waxba maaha muddo ay sugaysa ma jirto waxaan ugu tegi doonaa fi suurati alaxzaab yaa ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum lmu'minaat uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna fma lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha kuwaasi seetadoodu waa furanta midda labaadna waa midda uurka leh hadday uur leedoo iyadoo uur le la furo muddada ay sugaysayna guursan karaynin ay ciddada ku jirayso waa ilaa intay ka umulayso ama sanad ha ku qaadato ama saacad ha ku qaadato uurka iyaduna ku xidhanta midina waxa weeyaan waa mid aan dhiig lahayn uurna male waana lala aqalgalay laakiin dhiigba kama yimaado ama wayba dhaaftay oo waqtigii caadadaday dhaaftay ama mayna gaadhinoo way ka yar tahay mayna gaadhin xilligii yani waxa wey caadada labadoodaasna muddadooda fii suurati dalaaq baan ugu tegi doonaayo waa saddex bilood maadaama ayna caado lahayn waxaa kuu soo hadhay dumarkii lala aqalgalay ee la furay caadaduna ka imaanaysay isla markaana aan uurka lahayn saddex intaasoo qeyd markaad ku xidho kuwaa way kuwa laga hadlay marka kuwa noocaasa markii la furo muddadeeday ciddada ku jirayaanay sugayaan saddex daahir saddex daahiryaal saddex goor inay dhiig ka qabaystaan oo waxay noqonaysaa haweenta furitaankeeda la furayo horta waa in lagu furo ayadoo dahaaro ku jirto oo weliba intay qabaysatay dahaarada markaa ay gashay aan loogu galmoonin sunnadu waa sidaa dhiigna laguma furi karo daahirnimo aada ugu galmootayna laguma furi karo daahirnimo aan loogu galmoonin iyadoo ku jirta ayaa la furay kaa waa loo tirinaya midka labaadi waxa weeye dhiiggaa ku dhici doona midka ka dambeeya kii labaad soo maa dhiigga ku dhici doono ee labaad ka ka dambeeyana waa kii saddexaad kaasi markuu dhammaado oo dhiiggeeda saddexaad ay hesho ciddadii way ka baxday soo lama fahme marka waa saddex dhuhri oo uu gelayo kii lagu furay saas way macanaha kii lagu furay baa looga tirinaya laakiin shardi waa inaan loogu galmoonin kaa lagu furayo macnaha sunnaduna waa sidaas wey macnaha marka waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru'in saddex daahiryaal bay sugayaanoo ayna guursan karinin oo ciddada ku jirayaan waxaa la yidhi uma bannaana waxa ilaahay niinkooda uu ku abuuray oo uurkooda gudihiisa ku abuuray inay qariyaan uma bannaana oo muxuu yahay waxaas yacni caadada ilan caadada cid kaleoo og ma jirto maadaama xugumkii ay ciidada kaga baxayeen lagu xidhay caadada imaanshaheeda caadada imaanshaheeda iyaga unbaa og waxay iyadu sheegto unbaa laga rumaysan allahumma inay curfiga la yaqaano wax ka hor imaanaya sheegtaba mooye hadday tidhahdo toban beri baan saddexdiiba ku helay miyaa laga dhigaysa wax dhici kara maaha baa la dhihi markaas soo ma laakiin wax dhici karayay sheegi kartaa haddana ka been sheegi karta saas daraaddeed maadaama arrinkaa ayna cid kale ogaan karaynin iyagii baa la waaninaya oo waxaa la leeyahay waxa ilaahay minkooda uu ku abuurayo yaysan qarinin oo waxaa dhici karta inay iyadoo ciddadii aan dhammaysaninoo saddexdii daahiryaal aan helin inay tidhaahdo waan helay oo ciddadii waan ka baxay maxay ula jeedaa markaa ninkay ku kacsantao waxay doonaysaa inay xaqiisii soo ceshiga meesha ka saarto ilaan saddexdaa intay ku jirto wuu soo ceshan karaa sooma waxay rabtaa durbe inay ka tagto oo ninkayna rabin markaasaa iyadoo saddexdiiba ayna dhammaysaninba waxay leedahay maya saddexdiiba waaban helayba way khayaantay sooma marka xaqiisii oo inuu soo ceshan kara ahayd bay meesha ka saartay ama meehe iyadoo ay caadooyinkii dhammaadeen saddexdii daahirba iyadoo heshay bay leedahay weli ma helin maxay markaana ula jeedaa waxay rabtaa inay masruuf ku qaadato oy guri ku deganaato oo ninkii ay dul saarnaato leanna intaa isaga unbay xaq ku leedahay sooma intayna ciddada ka bixin marka way dheerayn kartaa wayna gaabin kartaa markay gaabisana xaqii rajciyaday ridaysaa markay dheeraysana masruuf iyo guri ay deganaatay iyo waxbay ku doonaysaa sooma marka taasaa lagala hadlayaayo waxaa la leeyahay walaa yaktumna walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxamihinna waxa ilaahay uu minankooda ku abuuray oo caadada ah ama hadday uur leedahay ilmo ah yaysan qarinin gabdhuhu hadday ilaah iyo maalinta aakhara rumaysan yihiin waa hadday ilaah iyo maalinta aakhara rumaysan yihiin waa hadal macnaha hanjabaad iyo goodiya way macnaha markaasaa waxaa la yidhi raggooda ayaa u xaqnimo leh soo ceshigooda muddada ay ciddada ku jiraanoo saddexda daahiryaal aysan helin muddadaa gudaheeda raggoodaa u xaqnimole inay soo ceshadaan raggoodaa u xaqnimole inay soo ceshadaan macnaha way soo ceshan karaan ninku xaaskiisu intayna ciddada ka bixin hadduu soo ceshanayo waa ninna inuu kala tashado maaha ayadana la khiyaar gelin maayo qaraabana kala tashan maayo isagaa u xaqnimo leh wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika wey laakiin goormay xaqaa leeyihiin in araaduu islaaxa wey hadday wanaag doon yihin wy maanaa hadday rag dhaqasho ujeeda yihiin oo reerkii inay dib u hagaajiyaan doonayaan laakiin hadday dhib ujeed yihiin iyo gabadha inay ciddada ku dheereeyaan iyo inay rafaadiyaan taa maya xaq u yeelan maayaan markaa wy maanaa sidaas weyaan rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala dumarku waxay leeyihiin xaqa lagu leeyahay iyaga mid la miday leeyihin walahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf waa qaacido wey nabigeenuna sidaasuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay idinku leeyihiin waxa aad ku leedihiin oo kaleo xuquuqa idinku leeyihiin ayagana xuquuq bay shareecadu u dhigtay oo la yidhi waa mas-uuliyaad idin saaran raggiyow ayagana mas-uuliyaad baa la saaray oo ragga xuquuq bay iyaga ku leeyihiin xuquuqdaasi way fara badan yihin marka kuway iyagu leeyihiin waxaa ka mid a meherkoodii masruufkiibaa ka mid a meeshay degi lahaayeen baa ka mid a marashadiibaa ka mid a xusnulmucaasharo si wanaagsan loola dhaqmaa ka mid a waxaa ka mid a in diinta la baroo la tacliimiyaa ka mid a xuquuq fara badan oo noocaasoo kale leeyihin ayagana kuwa ay leeyihiin kuwa la mida lagu leeyahay dusho saas way macana lan xuquuqdii waa la qaybin oo ninna meel la-aan ahan maaye waxaa markaa kadib la yidhi ragga ayaa waxay leeyihiin dushooda darajo kuleh dheeraad bay raggu leeyihin dheeraadkaasi waa midda inoo imaan doonto alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waa mas-uuliyaddii xilka ay la dheer yihiinoo gurigii iyagaa mas-uulka ah waa in la adeeco waa in laga amar qaato waa in la kala dambayn iyo ixtiraam uu gurigu ka jiro darajada ay ragga la dheeryihiin ay dumarka raggu la dheeryihin middaa iyadaa wey waxayna u noqonaysaa xagga abuurka ilahay u abuuray sifaadkoodu ku kala duway ama caqliga ama jidhka iyo infaaq iyo waxbixinta intaba way u noqonaysaa way inoomaan doontaa insha allahu tacala wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacala walmudallaqaatu kuwa la furay yatarabasna way sugayaan oo way koranayaan bianfusihina nafafyaalkooda alaaata quru'in saddex daahiryaal saddex daahiryaal intay qaadanayaan waa inay sugaanoo ayna guur labaad samaynin walaa yaxilu xalaal ma aha yani saddexdaa markay samaysa kadib haddii la qumanaato way guursan wey walaa yaxilu xalaalma uma banaana lahunna ayaga an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu wuxuu alla abuuray fii arxaamihinna minankooda dhexdooda uu ku abuuray raximka waa minka meesha ilmagaleenka wey macnaha dhexdiisa wuxuu ilaahay ku abuuray oo caadadii imaanaysa leanna caadada meeshaa lagu abuuraa meeshaasaa lagu abuuraa kadibna iyaday ka timaada ama ilmihii ilaahay halkaa geliyo hadduu ilmo ku jirana waa inay sheegto oo ayna qarinin saas way macnaha oo iyadoo uur lana ayna dhihin uur ma lihi ayadoon uur lahaynna ayna dhihin uur ba leh saas way macnaha ayib wamaa khalaqa allahu wuxuu alla abuuray fii arxaamihinna minankooda dhexdooda wuxuu ilaahay ku abuuray waa inay qariyaan uma banaana in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaynaya billaahi ilaahay kuwa rumaysan hadday yihiin iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakharo hadday ilaahay iyo maalinta aakharo rumaysan yihiin gabdhuhu hays jireen way macnaha wa bucuulatuhunna raggooda ayaa axaqu u xaqnimo leh biraddihinna soo ceshigooda inay soo ceshadaan ayagaa u xaqnimo badan fii daalika kaa dhexdiis waa kee tarabuskii way macnaha sugiddaa intay muddadaa ay sugayaan ku jiraan raggoodaa u xaqnimo leh soo ceshigooda saas way macnaha marka waxaad garanaysaa waxaa laga hadlaya inay tahay furitaan oo soo ceshi leh waa dalqadii koobaad iyo dalqadii labaad dalqada saddexaad hadday ku tagto oo dalqadaha tii ugu dambaysay lagu furaayay meesha kuma jirta marka wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna ayadaa markaa nafteeda u xaqnimo leh saas way macnaha soo ceshada inoomaan doonto macnaha in araaduu hadday doonaan way raggu markay soo ceshiga u xaqnimo leeyihiin in araaduu hadday doonaan way islaaxan hagaajin inay wax hagaajiyaan markay u jeedaan oo reerkii dhaqaan oo xuquuqda lagu leeyahay gutaan oo ay doonahayaan oo reerkii dib isugu dhisaan walahunna waxaa u sugnaaday dumarka milu ladii ragga dushooda waxay ku leeyihiin miluladii kii oo kale xaqii oo kale calayhinna ayaga dushooda ah ka lagu leeyahay iyaga mid la mid ah bay ragga ku leeyihiin bilmacruufi si wanaagsan si wanaagsan bay u leeyihiinoo iyagoon la meermeerin oon lagu dhibin in la siiyo ayaguna xuquuqdii lagu lahaa iyagoon meermeerin oon dhibin inay bixiyaan saas way macnaha yani shareecada islaamku mar qaacidadeedu wataa xagey ka timid marka shareecada islaamku haweenka way duudsiday xuquuqdooda xagey ka timid ma ilaahay baa subxaana wa tacaala dumar iyo rag kale xigaan ilaan rabbi baa sharcigan dejiyey saas way macnaha waa un dacayad reer galbeed galbeed wey macnaha walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhinna yani dumarka dushooda waxaa usugnaatay ugu sugnaatay darajatun yani dheeraad hal darajo dheeraaday leeyihiinoo abuurka iyo yani waxa weye xagga khuluqa iyo yani xagga abuurka jidhka iyo caatifada iyo waa tan mas-uuliyadda lagu siiyo guriga xilkiisa loogu dhiibay wey macnaha wallahu allana casiizun midkii qaaliba weeye xakiimun oo falsawa rabbi subxana wa tacala aalaaqu maratan aalaaqu furitaanku furitaankaa la soo sheegay ashu waa ahdiyo furitaankaa la soo sheegay ee soo ceshiga leh dalaaqii rajciga aha wey aalaaqu alaaqa soo ceshiga lihi marataani waa laba goor faimsaakun haysi yani faimsaakun faimsaakun falwaajibu marka waxa weeye imsaakun haysi bilmacruufi si wanaagsan lagu haysto aw amase tasriixun foofin iyo sii dayn biixsaanin si samafal iyo wanaag ku jira lagu sii daayo walaa yaxiluu xalaal maahu ma bannaana lakum idinka idinma bannaana an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa shay xaggii inaad wax ka qaadataan aataytumuuhunna dumarka aad siiseen shay-an wax yarna inaad ka qaadataan idinma bannaana ilaa an yakhaafaa inay cabsadaan mooye labada wada jooge isqabaay inay ka cabsadaan mooye allaa yuqiimaa inay toosin waayaan inay allaa yuqiim ilaa an yakhaafa inay ka cabsadaan mooye allaa yuqiimaa inay oogi waayaan xuduud allahi ilahay soodimihiisa inay oogi waayaan inay ka cabsadaan mooye oo fa in khiftum haddaad ka cabsataan mu'miniintiiyow allaa yuqiimaa inay oogi waayaan xuduud allahi ilahay soodimihiisa inay oogi waayaan haddaad ka cabsataan labada isqabaay falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa dushooda ma ahaanin fii maa shay dhexdii dembi ka soo gaadhi maayo iftadat ay ku furatay ay isku furatay bihi isaga wixii ay madaxeeda ku furataay labadooda midna dembi ka soo gaadhi maayo tilka midaasina xuduudullah ilaahay soo hodimihiisii weeye ee falaa tactaduuha haxad ha tillaabina waman yatacadda ruuxii tillaaba xuduud allahi ilaahay soodimihiisa ruuxii gudbo oo tillaabana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa dulmiga sameeya sideedaba furitaanka shareecadu taqaano ee ku soo arooray qur-aanka axaadiista nebigana ku yimid waa furitaan ninka wax furay uu leeyahay jaaniskii xaaskiisa uu kusoo ceshan laha waa hal dalqad ah oo marka hore ah iyo dalqadda labaad oo marka labaad ah dalqadii saddexaad waxay inoogu imaan doontaa oo ta ugu dambaysa ah fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayru aayadda soo socoto laakiin tan waxaa laga hadlayaa dalaaqa sidiisuba waa laba goor dalaaqa la soo ceshan karo dumarka markaad furtahay waa laba goor haddaad furaysaa waad soo ceshan kartaa mar labaad baad furaysaa waad soo ceshan kartaa waa labadaa un mar saddexaad haddaad furto ma soo ceshi baa ka furan maya kaasi ma jir wey maana adalaaqu marataani waa kaa la soo ceshan karo labadaa goor wey macana marka haddii aad furto ama dalqadii koobaad ku fur ama talabaad ku fure ciddadeedii markay ku dhawaato ama soo cesho oo si wanaagsan u soo cesho fa imsaakun bimacruufin inaad haysato ood si wanaagsan ku wada joogtaan iyo inaad sii dayso oo furitaankii aad furtay aad u dayso ha dhammaysata ciddadeede labadaa mid ka mid a laakiin inaad celceliso ma aha taasi waxa weeyaan waa aayadda qaybteeda hore wey halkaana waxaa laga faa'iidaysanayaa sideedaba inaysan mashruuc ahayn oo ayna bannaanayn oo aynan dhacaynin saddex dalqadoodoo wada socda ay hal mar isma raacaan maxaa yeelay qur-aanku muxuu cabiray altalaaqu marataani waa laba goor buu yidhi waa laba goor waa laba goor haddii la yidhi haddaad ku idhaahdo laba goor waxaad tidhahdaa alxamdu lilahi dheh adiga haddadaan ku idhahdo oo tidhaahdo alxamdu lilahi maratayni hadalkaygii ma qaadatay mise maada qaadan maxaan kaa rabaa markaan ku idhahdo alxamdu lilahi laba goor dheh soo inaad dhahdo maa alxamdu lilah alxamdu lilah haddaad tiaahdo alxamdu lilaahi maratayni ma saxba sax maa maratayni mar haddii la yidhahdo luqada carabiga waa laba gooroo kala jooga wey saas way maanaa laakiin maratayni yani isma raacdo oo wax israacayo hal mar la wada dhihi kara ma ah taasi waa xagga qur-aanka suuratu dalaaqna waxaan ugu tegi doonaa lacalla allaha yuxditu bacda dalika amran dalaaqa dumarka ku fura laydin yidhi waa dalaaq markii aad isbadashaan aad soo ceshan kartaan laakiin dalaaq aan ceshibo idiin furnayn xaggee ku yaalla xagga axaadiista nebiga marka loo kaco sal lla lay waslam xadiidka saxiixu muslim ku soo arooray cabdullahi bni cabbaas laga warinayo wuxuu leeyahay wakhtigii nebiga sal lla lay wasalam saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadi jiray wakhtigii abubakar mas-uulka ahaana saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadi jiray cumar ibnu khataab wakhtigiisii qaybtiisii horena saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadi jiray qaybtii dambe ee khilaafadii cumar baa wax dadkii waxay badiyeen saddexda dalqadood inay israaciyaan markaasaa cumar saxaabada la tashado wuxuu yidhi dadkii waxaa ii muuqda wax hadda ka hor aan lagu degdegi jirin inay ku degdegeene saddexdaba haddaan israaciyo ka warrama alalahi waa ila qumanta saddexdiiba wuu israaciyey marka wuxuu yidhi ninkii xaaskiisa saddexdii dhahow saddexdiiba waa kaa wada tageen soo maarta goormay bilaabatay marka saddexdu ha israacdo waa cahdigii cumar sooma weliba qaybtiisii dambea wakhtigii nebiga ma jirin wakhtigii yani waxa abubakarna ma jirin cumar laftiisa qaybtiisii horena ma jirin mas'aladu halkaasay marka ka soo bilaabatay oo khilaafkeedu ku salaysan yahay a'immada afartaa iyo culimo badani waxay raaceen ra'yigii iyo ijtihaadkii cumar bnu khataab bay raaceen culimmada qaar ka midana waxay yidhaahdeen waxaa xoog badan tii wakhtigii nebiga jirtay abubakar wakhtigiisa jirtay oo dalqadu inaysan israaci karin saasaana xoog badan waxaana ku tegey cabdullahi bni mascuud cali bni abi aalib yani waxa weyaan cabdullahi bni cabbaas yani zubayr bni cawaam cabduraxmaan bni cawf iyo rag fara badan oo salafkii ka mida ku tegey oo taabiciintii ah gadaal dambena mutaakhiriinta waxaa maray sheikhuislam ibnu taymiya ibnu lqayim mucaasiriinta maanta joogaaya culimmada waaweynna waa qabaan ibnu baas baa ku tegey albani baa ku tegey ibnu cuthaymiin baa ku tegey marka masaladu masale sahlan ma ah wadaadada qaar baa keliya intay meel gaaban ka soo qabtaan baa waxay leeyihiin afarta madhabood ma qabaan oo afarta madhabood haddaysan qabin afarta madhabood waxay isku raacaan waa xujee ha la raaco ama aayad qur-aan ama xadiis ha la keeno xagee ku taalla weligiin baydaan soo helay mar haddii mas'aladu aynan ijmaac ahayn oo ummadoo dhan aynan meel isku raacin oo ay isku khilaafeen khilaafka mar haddii mas'alada laysku khilaafo maxaa layna yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul shay haddaad isku qabsataan ilahay rasuulkiisa u celiya haddaan ilaaha iyo rasuulkiisa u celinay kitaabkii qur-aanka haddaan u celinay dalaaq saddex dalqadooda meelay ku taalla waa weyne haddaan axaadiistii nebiga u celinayna waxaan helnay xadiid nas ku ah oo odhanaya wakhtigii nebiga iyo abubakar iyo cumar qayb ka midaba saddexa dalqodo hal dalqad bay ahaan jireen labada madhabkee xoog badan marka kanaa xoog badan soo maa saas way macnaha shaafici ma marin iyo maalig ma marin iyo abu xaniifa ma marin iyo haddayna marin yeelkadooda macnaha ijtihaad baa iyaga meeshaa la maray annagana daliilka qaata un baana layidhi saas way macnaha daliilkaan ku qasbannahay laakiin ra'yi kuma qasbanin saas way macnaha marka khaliifada cumar ibn khataab radi allahu canhu ijtihaad bay ahayd masalada wuu ku ijtihaaday laakiin masalada daliilkeedu xaggu wuu xoog badan yahay adalaaqu marka furitaanka la soo ceshan karo dumarka marataani waa laba goor laba goor oo kale joogta wey ee hal la israaciyo ma jirto ayb bal culimmada in badan oo ka mid ah saddexda dalqadood israacintooda waxay u arkaan inay macsiyo tahayba dembi ay laazim tahay inaad ka toobad keento ayay u arkaan saddexdii baan ku furay maxaa yeele lagumaba ogolaaninba jaaniskan saddexda dalqadooda waxaa lagu siiyey saddexdooda inaad kala reebreebato soo ma wa ilaa mid baa lagu siin lahaa soo ma marka yani waa khaldan tahay masale khaldan way in saddexda la israaciyo mar haddii aad furtay marka laba mid samee haddii aad wax dhaqanaysana si fiican gabadha u hayso haddayna dhaqasha kugu jirinna ha dhibine furitaanka aad furtay ciddadeeda ha dhammaysato cid adiga kuu dhaantana ha guursatee faraha ka qaad gabadha aw tasriixun biixsaanin markaa kadib baa waxaa la yidhi ma bannaana in aad qaadataan wixii aad dumarka siiseen soo maydaan furin wixii aad siiseen waxba kama qaadan kartaan markaad kala tegaysaan meherkii baydaan ka qaadan karin hadiyad kalood siiseen iyo hibe kalood siiseen baydaan ka qaadan karin wax aad ka qaadan kartaan ma jiro dahab aad u xidheen xoolo aad siiseen guryo aad iyaga siiseen kagama noqon kartaan saas way macnaha waa saa ay idinka tagaan oo ayagaa iskale kagama noqon kartaan allahuma hal masalaa laga soo reebay marka inaad ka cabsataan labada isqabow inaad toosin weydaan ood oogi weydaan ilahay xuduuddiisa mooyaan oo macnaha waxa weeyaan labadoodiibaa yani wada noolaashihiibaa adkaaday wada noolaashihiibaa adkaadayoo xagga gabadhayna ka socotaa ila ninka xaggiisa hadday ka socoto furitaan baa loo ogolaaday laakiin gabadha xaggeedii baa waxaa ka socota inay ninkii la noolaan laada maxay ku diidan tahay waxaa laga yaabaa inay diin ku diidan tahay waxaa laga yaabaa inay dabeeca ku diidan tahay waxaa kale laga yaabaa inay si kaleba macnaha uga boodsan tahay oo ninka ama qurux ahaan u qancin waaye ama xool ahaanba u qancin waaye si kale ubay u diidan tahay ha marka waxa weeyaan haddii xaggeeda ay ka socoto wada noolaanshihiina adkaado xuduuddii shareecadu dejisayna inay toosiyaan ay oogaan ay kari waayaan ay ka cabsadaan inay oogi waayaan marka maxaa loo ogolay waxaa loo ogol yahay inay madax furasho samayso ayada xaggeeda aylan diidmadu ka socotahay oo maxay samaynaysaa ninka waxay u celinaysaa wixii ay ka qaadatay asaguna waa iska sii daynaya waa mas'alada loo yaqaano khuluca loo yaqaano manaa khuluc yani ayadaa macnaha waa midaan soomaalidu waxay dhahdaan dalqadaha iga gado dalqada gadashay dhaha soomaalidu saas weyaan gabadha xaggeeda ay diidmadu ka socotaa xaq waxay u leedahay xaq wuxuu u leeyahay wixiisi inuu ka ceshado markaana waa inuu iska sii daayo saas way macnaha xaggiisa hadday diidadu ka socotona isaga furitaan baa loo ogolaaday middaas keliyata unbaad kaga qaadan kartaa wixii hadda ka hor aad siiseen oo madax furasho ay ku samaynaysa way macnaha wayna sugan tahayo waqtigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa dhacday ninka la yidhaahdo gabadha la yidhaahdo xabiiba bint sahl ayaa waxaa qabi jiray saxaabiga thaabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa qabi jiray xabiiba marka way dhibsatay la joogidda thaabit way dhibsatay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan wuxuu nebigu ku yidhi sal lla lay waslam ma wax diin ah mise wax akhlaaqaad ku diidan tahay maya bay tiri nebigu laakiin inaan uun islaamnimada anuu ku jiro uun gaaloobaan ka cabsa markuu kuu soo galo wejiga candhuufma kaga tuuraa marmar ay qaban bay leedahay ninka waan uun kara haystay waan necmaystay nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam beertiisii hadda ka hor uu meherka kuu siiyey ma u celinaysa haabay tiri weliba waxbaan ugu dari bay tii hadday siyaadaaba siinba nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam war beertii usoo celi war ninyow gabadha beertana ka qaado siina daa bu nebigu ku sl hal dalqad a ku sii daa beertana ka qaado beerta wax ka badanna ha ka qaadan bu nebi sal lay sl riwayad kale say sheegayso marka taasaa laga hadlayaayo waa khuluco ayadiibaa intay wixii celisay buu isagiina sii daayey middaa iyada way marka marka taa unbay idinku bannaan tahay wixii aad siiseen inaad ka soo ceshataan laakiin haddayna taa ahayn oo furitaanku xaggaaga ka socdo ood adigu gabadhii furayso haddana xoolihii aan ku siiyey meherkii iisoo celi taasi waa gunnimo wey maanaha gunnimo wey intaas mid la ogol yahayna maaha maxaa yeelay waxan aad siisay waxaad ku bannaysatay farjigeedii soo ma istimtaaci aad ku istimtaacaysay baad ku bannaysatay maxaad uga soo ceshani marka diidaduna adiga xaggaaga ka socota adaa wax furahayay midaasi mid banaan maa xalaalna noqon maysa wy manaa aalaaqu furitaanku marataani laba goor wey fa imsaakun laba goor oo kala gedisan weeye dalaaqa la soo ceshan karo dumarka waa laba goor oo kala madax bannaan wey fa imsaakun haysi ayaa ahaaday waajibku waxa weeye imsaakun haysi dumarka la haysto bimacruufin si wanaagsan lagu haysto aw amase tasriixun foofin iyo siidayn biixsaanin si wanaagsan lagu sii daayo si samafal ah lagu sii daayo ood faraha ka qaadho gabadho ciddadeeda ha dhammaysato ha guurraasate walaa yaxilu ma bannaana lakum idinka idinkama bannaana an ta'khuduu inaad qaadataan mima aataytumuuhunna waxaad siiseen xaggiisa inaad ka qaadataan shay-an inaad wax yarna ka qaadataan laydin ogola oo intaad gabadha u cagajuglaysaan ood cadaadisaan oo nolosha ku dhibtaan oo markaa kadib inaad saa wax kaga qaadataan taas la idinma ogola walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna waati ahay gabdhaha cadaadinina xoolihii aad siiseen saaad qayb ka mid ay uga soo ceshataan way macnaha ayib ilaa an yakhaafaa inay cabsadaan mooye labada isqabaay maxay ka cabsanayaan allaa yuqiimaa inay oogi waayaan bay ka cabsanayaan xuduudallah ilaahay sohdimihiisa inay oogi waayaan inay ka cabsadaan mooye oo wada joogidda marka la wada joogo dee xuquuq baa laisku leeyahay xuduudda ilaahayna waa taase haddii laga cabsado inay gabadhu xuduuddii xuquuqdii gudan weydo oo waxoogaa dadka wada joogiddii ay dhib noqoto fa in khiftum haddaad ka cabsataan dadweynihii muslimiinta ahaayo allaa yuqiimaa inay oogi waayaan labadan wada jooga xuduud allahi ilaahay soodimihiisa inay oogi waayaan haddaad ka cabsataan falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa dushooda ma ahaanin labadooda fiihi nabiga dhexdiisa dembi ka soo gaari maayo iftadat ay isku furato bihi isaga waxay madaxeeda ku furato oo maxay ah xoolihii ay ninka siinaysa isagana inuu qaato dembi ka soo gaari maayo xoolaha ayaduna inay bixiso dembi ka soo gaari maayo sidaana lagu kala nasto saas way macnaha tilka midaasina xuduudullahi ilaahay sohdimihiisi wey yacni waxaa xadiidka ku soo arooray intii meher ahaan uu u siiyey ka badan inuusan ka qaadan karinin riwaaya ku asaxday waana masle khilaafiya wey tilka midaasi xuduudullah ilaahay sohdimihiisi wey ee falaa tactaduuha ha xadgudbina xadgudubku wuxuu yahay in xuquuqdii layskula hadlaysa siin waayo ama gabadhiiba ruuxu ninku uu dhibo oo inuu xoolo ay siiso oo ay dalqadaha ka iibsato daraaddeed inuu ku dhibo oo noloshii uu ku rafaadiyo ama mehe xuquuqdii kale laysku lahaaba laysa siin waayo waxaa xadgudubka ka mid a wax dhibaato aba iyadoon jirin oo reer ku dhaqan oo laysku fiican yahay inay gabadhu ninka kuleetiga ku dhagto tiraahdo ilaaba ilaaba meesha idhig dalqadahayg nebigu wuxu uhi sal lay slam gabadha noocaasoo kale balaayaal-aan iyadoon wax baasa jirin codsata in la furaayo jannada urkeeda heli maysa buu nabi sal lay slam inay gasho iskaba dhaafta xataa jannada urin mayso naaga badan waman ciddii yatacada gudba xuduud allah sohdimaha ilahay ruuxii tilaaba fa ulaaika kuwaasi hum iyaga adzaalimuuna kuwa dulmiga sameeya kuwa gardarani waa kuwa fain dallaqahaa hadduu fura marka meeqa dalqadood baa soo tagtay hadda laba fain dallaqahaa tii saddexaad hadduu ku furo falaa taxilu xalaal ma aha lahu isaga xalaal u noqon mayso min bacdu kadib markaa kadib u noqon mayso xalaal xataa tankixa ilaa ay guursato zawja nin oo hayrahu isaga aan ahayn fain dallaqahaa ninkaa dambe hadduu furo waa kii labaad falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa labadooda dushooda ma ahanin waa labadii hore ninkii hore iyo iyada dushooda dembi ma ahanin an yataraajacaa inay isku noqdaan in dannaa waa hadday maleeyaan an yuqiimaa inay oogayaan oo toosinayaan xuduud allahi ilahay xuduuddiisa inay toosinayaan hadday maleeyaan wa tilka midaasina xuduudullah waa sohdimihii ilaahay yubayinuha wuu caddaynaya alla liqowmin dad buu u caddaynaya yaclamuuna wax garanaya dalqadii saddexaad hadduu ku furo oo dalqad buu ku furay wuu soo ceshaday tii labaad buu ku furay wuu soo ceshaday tii saddexaad buu ku furay taas saddexaad ee ugu dambaysa markuu ku furo dib dambe umana soo ceshan karo umana guursan karo ilaa ay nin kala guursato saas way macnaha carragadiis ha soo carragadisato nin kale ilaa ay guursato ma guursan karo ninkaa kale weliba guur keliya ma ahee xadiidka nebiga waxaa ku sugan shardi waxaa inuu u galmoodo maxaa yeelay waxaa soo aroortay xadiidka yani waxa weeyaan imraatu rufaacat bni qays rufaacata imraatu rufaaca nin saxaabiyo rufaaca la yidhahda baa gabadh qabi jir gabadhii wuu furay markuu furay bay nin kale guursatay ninkii kale kasoo dacwatay waxay tidhi nebi allow ninkan hebel la yidhahda sidiisaba maradeeda faraqeeda intay qabatay bay tidhi marada faraqeeda oo kale wax la mida unbaaba ku yaallaba ninka nin wax rag dumar wax ka tari karaba ma aha marka nebigu wuxuu yidhi sal lay slam waxaad doonaysaa inaad rufaaca ku noqoto miyaad doonaysaa ninkaagii hore miyaad rabtaa inaad ku noqoto haabay tii nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam maya xataa taduuqa cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki buu nabigu ku yidhi sal lay slam malakaagana uu dhadhamiyo kii hore ku noqon maysid buu nabigu yidhi sal lay slam macnaha waxa weeye ilaa aada isu galmootaan kii hore kuma noqon kartid marka xataa tankixa zawjan hayrahu meher keliya maahe waa meher iyo galmo shardi wey saas way macnaha ninkaa dambe weliba wax xalaalaynayahay waa inuusan ahayn orgiga ergisada ah sida nebigu ku sheegay sal lay slam attaysu lmustacaar orgiga la soo ergistay mid inta loo haweenta habeen loo juuyo la yidhaahdo habeenkaa ii xalaale waa kuu meherinayahay habeenkaa ii xalaale habeenkaa markuu hawshii guto ama hau tago ama haddii kaletaba subaxdii laga soo kacaysto la yidhahdo khalaas waa xalaalooday taasi waa khayaana nabiguna wuxuu yidhi sal lay waslam lacana allahu almuxallila waalmuxallala lahu bu nabi uri sal lay slam lacnada ilahi ha ku dhacdo midka wax xalaalaynaya iyo ka loo xalaalaynayaba ilahay naxariistiisa ka fogeeyey buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam caleyh waxba saa kuma xalaaloobaan labadani waa inay khiyaar isu guursadaan khiyaarna isu furaan markaa unbay kuu xalaaloobi laakiin inaad ilaahay khayaanayso oo dabamartayso wax soconaysa maaha waxbana kuugu xalaaloobi maayaan saas way macnaha waxaa la yidhi marka fain dallaqaha hadduu furo waxaasaa loogu gelay nin jaaliskii uu lahaa ee ilaahay siiyey lumiyey hadda inuu wareegaysto soo maha ha luminin jaaniska ilaahay ku siiyey tartiibso oo waxa kala hambee kala reebo saas way macnaha fain dallaqaha hadduu furo dalqadii saddexaad hadduu ku furo falaa taxilu xalaal ma aha lahu isaga xalaal uma ay ahaa min bacdu markaa kadib xalaal u noqon mayso xataa tankixa ilaa ay guursato zawja nin hayraba uu isaga aan ahayn oo weliba uu la aqalgalo fain dallaqahaa hadduu furo ninkii labaad kii labaad baa iskii u furay ma aha inuu xalaalaynahayo marka horeba saa uuu guursaday fain dallaqahaa iskii hadduu u furo falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa labadooda dushooda maahanin waa labadee waa ninkii hore iyo iyadii dushooda ma ahanin an yataraajaca inay isku noqdaan in dannaa hadday maleeyaan way an yuqiimaa inay oogayaan xuduud allahi ilahay soodimiis inay shareecada ilaalinayaan hadday maleeyaan way macna wa tilka midaasi xuduudullah soodimihii ilaahay wey oo yubayinuha wuu cadayni liqowmin dad buu u cadaynaya oo yaclamuuna wax garanaya weli waxaa lagu jiraa xeerkii qoys waidaa goortii dallaqtum aad furtaan annisaaa dumarka haddaad furtaan idaa goortii dallaqtum aad furtaan annisaaa dumarka oo fa balagna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii ay gaadhaan muddadii ay ciddada kaga baxayeen bay gaadhaan way ku dhawaadeen baa laga wadaa fa amsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaageeda la yaqaano ku haysta si sharciga iyo curfiguba wanaaggiida yaqaan iyo caqliguba ku hayst aw amase sarixuuhunna foofiya oo sii daaya bimacruufin si la yaqaano wanaaga ku sii daaya walaa tumsikuuhunna ha haysanina diraaran dhib dartii ha u haysanina ha soo ceshaninoo ha u haysanina inaad dhibtaan daraaddeed litactaduu maxaad u dhibaysaan litactaduu inay ciddo tirsadaan daraaddeed ama litactaduu inaad xad gudubtaan daraaddeed walaa tumsikuuhunna ha haysanina diraaran dhib dartii aad dhibaysaan litactaduu inaad xadgudubtaan darteed ood ku xadgudubtaan haweenayda waman yafcal ruuxii sameeya dalika arrinka faqad dalama wuu dulmiyey nafsahu naftiisuu dulmiyey oo sharciga uu khilaafay buu naftiisa ku dulmiyey walaa tattakhiduu ha samaysanina aayaati illahi ilahay aayadihiisana huzuwan jees-jees ha ka dhiganina wadkuruu waxaad xustaan nicmat allah ilahay nicmadiisa xusa calaykum dushiina uu idinku nicmeeyey wamaa shayna xusa anzala uu soo dejiye calaykum dushiina oo min alkitaabi kitaabka ah waalxikmati iyo sunnada ah yacidukum wuu idin waanin alleh bihi kaa uu soo dejiye buu idinku waaninayaa wattaqu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun midkii og inuu yahay rabbi subxana wa tacala dumarkii haddaad furtaan caadada waagii hore waxay ahaan jirtay waxay ka mid tahay dhaqamada jaahiligi iyo shareecadu burisay buu ka mid aha ninku wuxuu heli karay boqol goor intuu haweenayda furo haddana inuu soo ceshado silic silic bay dumarku u dhinteen ninna ma haysato nin la-aanna maaha waan ku furay cidday gelaysaa ciddadii markay kasii baxaysu dhi waan ku soo ceshaday haddana way iska agjoogi haddana waan ku furay buu dhihi dalqada aan kaba dhammaaninba furitaan aan dhammaanin iyo soo ceshi aan dhammaanin bay weligoodba ku jiraan cimrigooda inay ku dhammaystaan baa laga yaaba jaahiliyadii bay saahan jirtay shareecadu meelaha ay marka badashay bay ka mid tahayoo xuquuqda dumarka ay aada u salaysay oo waxaa la yidhi saddex dalqadood ka badan laba dalqadood unbaad ceshi leedihi dalqada saddexaad soo maaha awood aad ku soo ceshataan xataa ma lihidin soo saas maa raggii baa marka lala hadlo waxaa la yidhi haddana dumarka haddaad furtaan muddaday ciddada ka baxayeenna ay ku dhowaadaan laba mid sameeya inaad wanaag ku haysataan oo intaad soo ceshataan si wanaagsan iyo mucaashariya dhaqan wanaagsan kula joogtaan iyo inaad faraha ka qaataan ciddadeeda ha dhammaysato si wanaagsan kusii daysaan meesha dhib ma yaallo shareecadu in laysdhibo ma ogola in laysdulmiyana ma ogola waan kaa xoog badnahayna ma aha ee haddaad wada joogi kartaanna wanaag gabadha ku hay haddii kaleetana si wanaagsan kusii daayo faraha uga qaad ha ku haysaninoo ha u haynina dhib daraaddi aad dhibaysaa inaad soo ceshato inaad dhibto daraaddeed oo aad ku xadgudubto daraaddeed hosey ku noqon kartaa markay ciddadii kasii baxaysa hal dalqad baad ku furtay ciddadii markay kasii baxayso maalmo u laabantaad soo ceshatay ma rabtidoo uma soo ceshanaysid inaad xaas ka dhigato oo dhaqasha kuguma jirtee laakiin waxaad u soo ceshanaysaa aad iyada dhibtid xaaskaagii bay noqotay haddana waad sii daysay meeqay tirsani haddana saddex haddana waxay tirsani cusub sooma ha saddexdii markay tirsatay oo ciddada maalmaheedii wax yar uga laaban yahay baad haddana tii waan ku soo celiyey haddana waan ku furay baad tidhi imise haddana tirsani saddex kale tirsan sanad kaamila waxaa laga yaabaa inaysan ninna lahayn ninna ku magacaaban yahay soo ma war haddaad dhaqasho ujeed tahayna la garay haddii kalena gabadha ha dhibine walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu xadgudub ilahay ma ogola subxana wa tacala xadgudub ha u soo celinina ruuxii sidaa sameeyo inuu iyaga ku dhibo daraaddeed ugu u celcelinayana naftiisuu dulmiyey aayaadka ilaahayna jees-jees ha ka dhiganina jees-jees waxaad uga dhiganaysaa qasadkii soo ceshiga iyo guursiga loogu talagalay waa in la wada dhaqmo sooma adigu laakiin waxaad u isticmaashay inaad dad ku dhibto inaad uun dhul aad dad ku garacda ka dhigto oo dad ku dhibto unbaad u isticmaashay waa jees-jees marka waxaa kaloo jees-jees ka dhigtay guurkii iyo furitaankii haddaad iyadoo ayna dhab ahayn aada ciyaar ciyaar ka dhigataan war hebel oo gabadhaydii baan ku siiyey waan kaa guddoomay xaaskaygii waan furay yani waa kaftamaysaa halaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex arrimood dhabtooduna waa dhab dheeshooduna waa dhab buu nabi uri sal lay sl saddex asmacii waa furitaanka iyo guurka iyo xoraynta addoomada la xoreeyo adoo ciyaaraya haddaad tidhahda hebel oo gabadhaydii ku siiyey hadduu nin wax garanay yahay waan aqbalay buu dhihi way mehersan tahay gabadhaadii weligaa kaa socon mayso waan ciyaarahay adoo ciyaaraya xaaskaygii waan furay haddaad tidhahdana way furanta ciyaar ma galaan kaftanna ma galaan marka ilaahay aayaadkiisa jees jees ha ka dhiganina buu rabbilahi subxana wa tacala nicmada ilaahayna xusuusta uu dushiina ugu nimceeyey iyo kitaabka iyo sunnada uu idinku soo dejiyey kuwaasuu ilahay idinku waaninaya subxana wa tacala rabbi ka cabsada oo waxaad ogaataan wax walba ilahay inuu la socdo subxana wa tacala waidaa goortii dallaqtum aad furtaan annisaaa dumarka aad furtaan oo fa balaqna ay u dhowaadaan ay gaadhaan dhe ajalahunna madashoodii muddadii ciddadooda muddadii ciddada madasha wakhtigii loo qabtay ay gaadhaan fa amsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaagsan ku haysta oo su-aal sooma imaan karto haddayba muddadii gaadheen see loo haysan karaa waxaa laga wadaa fabalaqna ay qaarabna albuluq gaadhitaanka markay ku dhowaadaan wey macna fa amsikuuhunna haysta oo soo ceshada bimacruufin si wanaagsan oo dhaqasho leh oo dhaqanaysaan wey macna aw amase sarixuuhunna sii daaya bimacruufin si wanaagsan oo marka horebaan soo celinina daaya ciddada ha dhammaysteen walaa tumsikuuhunna ha haysanina gabdhaha diraaran dhib daraadi dhib dartii aad dhibaysaan ha u haysanina litactaduu inaad xadgudubtaan daraaddeed oo ciddada inaad ku dheeraysaad doonaysa litactaduu inaad xadgudubtaan daraaddeed ood gabadha ku xadgudubto gardarradoon baa tahay waman yafcal ruuxiisa fala daalika arrinkaa ruuxii sameeyo oo falaayo faqad dalama wuu dulmiyey nafsahu naftiisa ayuu dulmiyey maxaa yeele dembiga halkaa ka imaan isagoon buu kusoo noqon walaa tatakiduu ha samaysanina aayaati illah ilaahay aayadihiisana husuwan jees-jees ha ka dhiganina diinta ilahay ku jeesjeesina jeesjeeska diinta lagu jeesjeesiya axkaamtiisu waa gaalnimo wadkuruu waxaad xustaan nicmat allah alla nicmadiisa xusuusta oo xusa calaykum dushiina ugu nimceeyey oo ay ka mid tahay axkaamta inuu idin faahfaahiyey iyo qoysku qaabku u dhaqmi lahaa wamaa kiina xusuusta anzala uu dejiyey calaykum dushiina oo minalkitaabi qur-aanka iyo walxikmati sunnada ah yacidukum wuu idin waaninay alla bihi kaasuu idinku waanin wattaqu llaha alla ka cabsado waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla bikulli shayin wax walba caliimun kii ogin wey waidaa goortii dallaqtum aad furtaan annisaaa dumarka markaad furtaan oo fabalaqna ay gaadhaan muddadii ay dhammaystaan balaqna ay gaadhaan oo dhammaystaan ajalahunna madashoodii falaa tacduluuhunna ha xanibina ha ha xayirina ama xanibina an yankixna ha ka xanibina inay guursadaan aswaajahunna raggooda inay guursadaan idaa goortii taraadaw ay raali isaga noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaagsan sida wanaageen la yaqaana hadday isdoortaan oo raalli isaga noqdaan ha kala celinina dalika arrinkaasi yucadu waxaa lagu waanini bihi isaga man ciddii kaana ahaaday oo minkum idinka idinka mid a yu'minu mid rumaynaya billahi ilaahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakharo dalika arrinkaa dalikum kiinaas ayaa askaa siyaado badan lakum idinka idihi siyaado badan oo wa adharu dahirnaan badan wallahu allana yaclamu waa ogyahay masaalixda wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin tani waxa weeye haweeneydii waa la furay malkii la furay bay ciddadii ka baxday oo wakhtigii muddadii dhammaysatay markay dhammaysatay kadib bay guur isu diyaarisay guur markay isu diyaarisay baa laysu diiday iyadii ninkay guursanaysay taa ha yeelina baa laleeyahy sababtay aayaddu kusoo degtayna waxay ahayd macqil ibnu yasaar nin la yidhahdo saxiixulbukhari baa soo saara xadiidka macqil ibnu yasaar nin la yidhahdo bay gabadh walaalo ahaayeen gabadhiibuu nin siiyey u guuriyey si fiican buu ugu maamuusay ninkii gabadhii buu kusoo furay gabadhii markii uu iska daayay oo ciddadii markay ka baxday kadib buu haddana soo doonay oo uu yidhi niyo gabadhii mar labaad ii guuri wuxuu ku yidhi intaan kugu maamuusay oon kugu wanaajiyey oon si fiican kuu siiyey yaad sidan yeeshay soo maa walla inaadan mar dambe dhura ka ridaynin mar dambe walla inaanan kuu guurinayn kactag buu yidhi gabadhuna way rabtaa ninka oo inay guursato waa rabtaa isagiina waa raba waa diyaar aayaddanaa marka soo degtay oo la leeyahay haweenka markii aad furtaan muddadoodii iyo madashoodiina ay gaadhaan oo ciddada ka baxaan ha ka xanibina inay raggooda guursadaan hadday raalli iska yihiin oo iyagu isku qanacsan yihiin maxaad u kala hor istaagaysa macqil markii aayaddu soo degtayba ninkii intuu u yeedhay buu si fiican gabadhii ugu meheriyey si fiican buu ugu maamuso mar labaad buu meheriyey saxaabadu saas ahayn ridwaan ullahi caleyh laysma dharriijiyo mar haddii lagu qabto khaladka lagugu qabtaayo laysma adkayo waa la isdhiibaa sooma markiiba u isdhiibay gabadhii ninkiibu u meeriy saas weeyaan laba qolaa lagugula hadlaya marka qolada lala hadlayaayo waa gabadha dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa awliyadeedii walaaladeed iyo aabbaheed iyo dadkaa wey ninkan gabadha ha soo furo intay ciddada ka baxaysayna ha sugo oo ha faraha ka qaado laakiin hadda hadday israbaan oo dhaqasho u jeedaan waxba adiga ha kala dhex gelin ha xanibin faraha ka qaad ha guursatay macnaa isguursadeen saas wey macnaha marka taasaa laga hadlaya amaa dad aan meeshaba ku jirinba inay iyagu xanibaan oo qoladii gabadha macnaha waxa weye furtay ama ka dhimatay inay yidhaahdaan gabadha annaga inoo joogtaa meesha wax kale u dhawaan kara ma jiro annagaa xigsiin u leh ama mehe wax weeyaan annagaa dhaxal u leh ama gabadhu macnaha wax weyaan maaratay cid kale uma dhawaan karto taasi iyadu warkeedu maba yaalaba macnaha walaalkeeddaaba laleeyahay iyo aabaheed ha u diidi ninka hadday guursan rabto gabadha saas weyaan aayadda waxaa loo daliishanayaa haweenka dumarka inaysan mehersami karaynin weligeedu inuu meheriye mooye oo xaggee laga qaadanaya falaa tacduluuhunna baa layidhahaa xanibina inay xanibi karaan baa laga garanaya hadduu xanimo oo guurinteeda diidana aan si kale loo guursan karin khudbasireed iyo hoostaa wadaad jooga loolama tegi karayo ma soconayso midda ayada wax ku asaxayana ma jiro saas weyn gabadhii haddii lagu diido ka tag laakiin ama qaalli baan u geynaya ama wadaad meesha joogaan hoos kaga mehersanaya warkaasi war yaalla maaha waidaa goortii dallaqtum aad furtaan annisaaa dumarka oo fabalaqna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii ay gaadhaan falaa tacduluuhunna ha xanibina oo ha xayirina an yankixna inay guursadaan ha ka xanibina aswaajahunna yani raggoodii inay guursadaan yani waxa weeyaan raggoodii yani inay guursadaan oo dib u guursadaan ha u diidina idaa goortii taraadaw iyadoo ciddada ku jirta iyadoo ciddadii ka baxday haddii saa la leeyahay intay ciddada ku jirta ka warrama intay ciddada ku jirta hadduu soo ceshado gabadhiina gurigaaga ay joogto ma diidi kartaa miyaad diidi kartaa uma diidi karta waaba xaaskiisii ayadoon xaaskiisii ahayn baaba lagu leeyahay ha u diidina u guuri maadaama iyadii rabto ayadoo xaaskiisii oo weli xaaskiisii too gurigaaga ay joogtana warkeeda iska badaa macnaha ma xanibi kartid gabadhu hadday diidantaho xuquuqii ka maqan tahay la garay laakiin reerkan israba adiga waxa ku kala dhexgeliya muxuu yahy maxoola doon baad oo sidii soomaalida doonaysaa inaad xoola qaadato faraha ka qaad dadkan kaas yani waxa wey ilahi subxana wa tacala calaf ha kala siiye saas wey macnaha idaa goortii taraadow ay raalli noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaagsan markay raalli isaga noqdaanoo ayagu isku qancaan oo raalli isku noqdaan ha isguursanaan isu daaye daalika kaa ayaa yuucadu lagu waaninayaa bihi isaga man cid baa lagu waaninaya kaana ahaaday oo minkum idinka idinka mida yu'midu mid rumaynaya billaahi ilaahay mid rumaysan baa lagu waanin walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo marka intaa hadalkaa markii lagu yidhaahda macnaha waxaad garan kartaa ilaahay iyo maalin aakhara haddaad rumaysan tahay hadalka ilaahay u dabaca oo xukumka lagu saaray ha ka tilaabin haddaad ka tilowda soo maaha oo ficillo iyo yacni waxa weeyaan xanaaq iyo ay ku qaadaan hadde markaa iimaankaaga maalinta aakhriya alla aad rumaysan tahay baan sidii la rabay ahayn ama maba jiraba ama waxbaa ka dhima saas wey macnaha wailaa waxa wey waad hogaansamay hogaankaa dhiiban sidaa ninkaa saxaabigaaba macqil ibnu yasaar uu sameeyey dalikum kiina xukumkiina lasoo sheegay ayaa askaa siyaado badan lakum idinka idiin siyaado badan askaa wa athar waa laba kelimo isku macno ah laakiin maadaama ay meel isugu yimaadeen macnaha la kala duwaya dalikum kiina ayaa askaa siyaado badan lakum idinka idiin siyaado badan oo xagga ajirka ah oo wa adharu dahaaro badan oo qalbigiinana u dahaaro badan maxaa yeelay haddii gabadhii si wanaagsan ninkay reebta loo siiyo gabadha qalbigeediina waa qancaya ninkii hore gabadha u qabi jirayna qalbigiisa waa qancaya reerkii gabadha laga guursadayna qalbigoodu wax kuma harayo dadkii waa isu qalbi fayoobanayaan sooma laakiin haddii la kala ceshada ka warran gabadhii dhibaatootay reerkii waxunbuu dareemayaa ninkii gabadha loo diiray waxbuu tirsanahaya waa adhar dahaaradii lama hayo sooma marka ilahay baa xikmadda garanayo wallahu alla yaclamu wuu og yahay masaalixda isagaa garanaya wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin idin wax badan baa idinka qarsoone ta ilaahay u hogaansamoo sharciga ilaahay qaata subxana wa tacala ilahay isagaa masaalixda iyo danaha garanaya iyo wixii khayr iyo dana idinku jirtay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima alradaaca tan waxaa lagaga hadlaya haddii labadii ruux ay isfuraan qaabkii laysu furi lahaa iskuursigii guriga haddii la joogo qaabkii loo dhaqmi lahaa xuquuqdii laysku lahaa wixii baa laga hadla labada isqabta mooyaane guriga soo dad kale ma joogaan yaa joogoo la weeliya carruurtii soo maaha carruurta guriga joogtaayey khaasatan ilmaha yartee naaska u baahani xaalkiisu muxuu noqon doonaa talo iyadii baa laga hadlay waxaa la yidhi waalwaalidaatu kuwa wax dhalay yurdicna way nuujinayaan dumarka wax dhalay yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna carruurtooday nuujinayaan xawlayni laba sano kaamileyni oo dhammaystiran bay nuujinayaan liman cidbaa yani cid bay u sugnaatay liman bay u sugnaatay nuujintaa labada sanihi araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada inuu dhammaystiro waa ciddii doonaysa inay nuugmada dhammaystirto wa cala almawluudi lahu ka loo dhalay ninka ilmaha loo dhalay dushiisa waxaa ahaaday risquhunna dumarkaas masruufkooda wa kiswatuhunna iyo marashadooda bilmacruufi si wanaagsan oo la yaqaana inuu ku masruufo ku marashay laa tukallafu lama kallifo oo lama mashaqeeyo nafsu nafi ilaa wuscahaa karaankeeda mooye laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid wax dhashay biwaladiha ilmaheeda yaan lagu dhibin walaa mawluudun lahu ka loo dhalayna isagana yaan la dhibin biwaladihi ilmihiisa yaan lagu dhibin wa cala alwaarithi ka dhaxlaya dushiisana waxaa ahaaday milu dalika kaas mid la mid a aabbaha waxa dushiisa ah mid la mid a ka dhaxal kale baa yuu isagana dushiisa yahay fa in araadaa hadday doonaan labadii ilmaha wada dhalay fisaalan soocan ilmuhu uu hooyada naaskeeda ka soocmo ka go'o can taraadin fisaalka iyo soocankaasoo can taraadin raalli ahaansho xaggii ka ahaaday oo minhumaa xaggooda ka yimid raalli ahaansho xaggooda ah ka yimid iyo wa tashaawurin wadatashi yacni goynta naaska laga goynayaay waxay ka soo fushay oy ka timid labadoodoo ku wada raalli ah iyo iyagoo ka wada tashaday taa hadday dhacdo falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa dushooda ma ahaanin isaguna inuu ilmaha gooyo iyaduna goyso wa in aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuugma dalabtaan awlaadakum carruurtiinna inaad u nuugma dalabtaan oo dumar kaloo nuujiye aad u raadisaan falaa junaaxa wax dhibbiya calaykum dushiinna ma ahaanin idaa goortii sallamtum aad dhiibtaan maa aataytum waxaad siiseen bilmacruufi si wanaagsan haddaad ku dhiibtaan wattaqu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun mid arkayn wey carruurta waxaa la nuujinayaa oo waalidaadka aw dumarka wax dhalay ilmaha waxay nuujinayaan laba sano oo kaamil ah muddada ugu badan ee naas la nuuga wataa sharcan wixii ka badan nuugmo sharciya maaha wixii labadaas sano ka yar baa nuugmo sharciya oo laba sano markuu ilmuhu ka weynaado hadduu naas nuugo caanaha uu nuugay wax saamayna ma yeelanaya ilmana ka dhigi maayaan xukunkiisana ma bedelayaan ajnabi buu weli yahay laakiin nuugmada ta'hiir kale ee isbeddelka samaynaysaay waa nuugmada yani laba sanood iyo wixii ka yara saas manaa xadiista nabiga kusoo arortay sal lay slam oo aad u fara badan xawlayni kaamilayn marka laba sano ha nuujiyaan yaa nuujinaya labada sano waa ciddii doonaysa nuugmada inay dhammaystirto ciddii uu rabto wa ilaa waxaa la heli karaa ka yar in la nuujiyo bil baa la nuujin karaa shan bilood baa la nuujin karaa sanad intii la rabo laakiin ruuxii dhammaystiri rabo ruuxii nuugmada dhammaystiraya waa laba sano saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala ayib inkastoo nuugmada waqti dheer ilmuhu uu naaska nuugaayey ay maslaxadiisa iyo caafimaadkiisa ku jirto haddana khiyaar baa la siiyey laba sano waa muddada u dheer laakiin muddada u yar taa iyada waxa idinka khiyaar u leh ayib ka ilmaha loo dhalay maxaa lagu leeyahy tan dhashay la garay oo ilmaha korintiisa iyo naaskeeda inuu nuugo iyo inay koriso iyo inay tarbiyaysaa lagu leeyahy laakiin kan loo dhalay maxaa lagu leeyahy kan loo dhalay waxaa lagu leeyahay marasho iyo masruuf baa lagu leeyahy marashadii iyo masruufkii lagu lahaa maxaa lagu qadaraya see loo qiyaasayaa maalin walba intee lagu leeyahy ama bil walba muxuu bixinaya bil macruufi baa leeyahy sida la yaqaano oo bulshada markaa lagu dhex noolyahay iyo meesha markaa la wada joogo sida la yaqaano oo bulshada u dhaqanto adiga oo kaleeto oo taajiroo milyaneer ah ragga kula midka ah masruufkay bay bixiyaan halkaasaa lagaaga qiyaas qaada adigaoo noloshaadu dhexdhexaad oo bulshada dhexda kaga jira wax intee laeg bay ragga kula midkii bixiyaan adiga haddaad fiqiir tahay dadka kula midkii ragga kule mustawaha xagga dhaqaalaha maxay bixiyaan bilmacruufi wey halkaasaa marka laga raadinaya qiyaasta uu ninku bixinay curfi baa la yidhahda ayib kadib baa waxaa la yidhi nafna lama kalifayo waxayna keri karin lagu kalifi maayo macnaha waxaa laga wadaa ninkii wuxuusan keri karin lagu kalifi maayo oo hooyadii dhihi mayso ilaa wa ilaaba aniga maalinkii intaasaan rabaa ama kar ama ha karin la dhihi maayo wuxuusan awoodu lahayn cidna ilahay kuma kalifin subxana wa tacala laa tukallafu nafsun ilaa wuscahaa waxaan kareenkeeda ahayn laguma kalifi karay hooyada yaan la dhibin oo ilmaheeda lagu dhibin aabbahana yaan la dhibin oo ilmihiisa lagu dhibin yayna isku dhibin labada ruux oo say isugu dhibin hooyadu waxay dhibkeedu ka imaan karaa xaqii ilmaha inay dayacdo tarbiyadiisii inay dayacdo yacni waxa weeyaan inay sabab la-aan ugu diido aabahi aabihii oo tidhaahda mama soo arki kartidba goortii laysfurayba col xiiro xiira baa la noqday ilmihiina iyadaa haysa ninkii kama soo agdhawaan karo haasatan meelahan xoog la iska jecliy mabale laakiin yurub iyo meelahaas haweenku ku xoog badan yihiin hadduu eryada soo istaago boolis baa loogu yeedhi marka wuu dhalay saad u dhashay maxaad ugu dhibaysaa isaga ayaan la dhibinoo yaan lagu dhibin ilmihiisa yaan lagu dhibin ayadana yaan la dhibinoo ilmaheeda yaan lagu dhibin waxaa dhibku uu noqonayaa nafaqadii ilmaha in la siin waayo ama la meermeeriyo ama sabab la-aan ilmihii lagaga qaato xoog lagaga qaato waa dhib hooyadii la dhibay aabbahana yaan ilmihiisa lagu dhibin hooyadana yaan ilmaheeda lagu dhibine ilmihii waad wada dhasheene si wanaagsan u wada dhaqda sooma oo wada korsada oo midna midka kale yuusan iska xijinin oo ilmaha yaan aabihii lagu dirin qaar waxaad arkaysaa ilmihiiba iyo aabihiibay ku dirayaan oo afareysa waxay ka shaqaynaysaa un ilmihii inuu aabihii col la noqdo oo aabihii hadduu col ula noqdo aabba kale xageed uga heli inkaaranto waa masale dhibkeedalaw in laysdhiba marka meehee ilmaha idinkaa dhalay ee wada korsada aabbuhuna xaqii lagulaha ha guto hooyaduna xaqii lagulaha ha gudata saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala haddii aabbihii meesha ka baxo ruuxa dhaxal kale dhaxalka ilmaha ama aabbahaba dhaxalkiisa ruuxa iska leh haddii la yidhahdo milu dali waxay u noqonaysaa wacala alwaarithi ay waaritu labi aabbaha dhaxalkiisa ruuxa iska leh ilmihii baa soo gelay hadduu xoolo leeyahay xoolaha lagu nafaqaynayo hooyadiisa nuujinaysa lagu nafaqaynayo isagaxoolihiisa laga bixinaya haddiise la yidhahdo waaridka waxaa laga wadaa ilmaha kii dhaxlayay waa qaraabadiisii wey waa walaaladii waa awowgii waa manaa waxa maarata waa waa adeeradii yacni kuwa dhaxalkiisa iska leh ayaa iyagana waxaa laga rabaa masruufkii iyo marashadii iyo mucaamaladii wanaagsanayd ayagaa laga rabaa waa goortii aabbaha la waayo wey maanaha goortii aabba dhinto ama la waayo dadka dhaxal kale baa meeshii soo istaagayo ilmaha korintiisii ka warhayntiisii hooyada waxay lahayd siinteedii iyagaa laga raba macnaha wa cala alwaarithi milu dalik intaa markii laga baxo waxaa la yidhi hadday damcaan labadani inay ilmaha naaska ka gooyaan inay naaska ka jaraan labadooduba hadday ku qancaan iyagoo raalli ka wada ah kana wada tashaday ilmaha naaska in laga gooyo hadday ku tashadaan wax dembi a ma leh waa hadday ku heshiiyaan hadday ku heshiiyaan baa la yidhi haddii midkood uu go-aan iska qaato ma soconayso ilmaha naaska muddadii loogu talagalay waa inuu nuugo haddii ka hor laga goynayana waa inay labadoodu heshiis ku wada gaadhaan oo raalli ku wada noqdaan falaa junaxa calayhima saasa layidhi macna ayib falaa junaxa calayhim ayib waxaa markaa kadib layidhi haddii aad iyadiiba inay idiin nuujiso aydan rabin na mid kalaad doonaysaan inay idiin nuujiso waad heli kartaan inaad haween kaleeto aad u geysataan oo noo nuuji dhahdaan haddii ama hooyadii xaggii ujuuradii lagu heshin waayo ama ilmaheediiyo bilaash inay ku nuujisaba ay diido oo la keri waayo markaa kadib intaad qaadataan baad dumar kaleeto noo nuujiya dhihi kartaan laakiin waa goormo kuwa aad u geynaysaanna markaad ujuuradooda siisaan ayadiina xuquuqdeedii ay idinku lahayd aad siisaan wey maana idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf wey ayadoo weli wax idinku leh kama qaadi kartaan kuwa aad u geynaysaanna iyagana waa inaad ujuuradoodiiy waxaad kula heshiiseen aad siisaan saa hadday dhacdo dhibaato male man inaad ilmihiina dumar kale idin nuujiyaan oo hooyadiiba naaskeediimay naas kalenuuj waana masale mashruuc aho axkaam fara badan bay shareecadu ka dejisay ilmuhu hooyadii naaskeeda mooye naas kale inuu nuugo hooyadaa kale hooyay u noqon caruurtay dhashay walaalay noqon ninka iyada qabee naaska irmaanayey aabbuu u noqon axkaam badan baa ka dhalanaysa mana sidaas weyaan rabbi marka subxana wa tacala wuxuu yihi walwaalidaatu dumarka wax dhalay yurdicna way nuujini waa khabar bimacna alamri ha nuujiyeen awlaadahunna caruurtooda ha nuujiyeen xawlayni laba sano kaamilayni oo dhammaystiran laba sano oo dhammaystiran ha nuujiyeenoo naaska ha siiyen way macnaha ayib liman cid bay u sugnaatay midaasi labadaas sano araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada nuugmada ruuxii dhammaystiraya wey laakiin ka yarna waad ka goyn kartaa naas wa cala almawluudi lahu ka loo dhalay ilmaha dushiisa waxaa ahaaday risquhunna masruufkooda iyo wa kiswatuhunna marashadooda maryihii ay xidhan lahayen wey iyo dharka qabilahayen bilmacruufi si wanaagsan inuu ku siiyo sida la yaqaanee bulshada dhexdeeda laga yaqaano caqligiiyo shareecaduna ay ogoshahay taasaa la doonayaa inuu ku siiyo ayib laa tukallafu la kallifi maayo nafsun naf la kallifi maayo ilaa wuscahaa karaankeeda mooye yacni ninkii wuxuusan keri karaynin lagu kallifi maayo laa tudaara yaan la dhibin waa naahiye weylaad laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid dhashay hooyo yaan la dhibin biwaladiha ilmaheeda yaan lagu dhibin oo ninku yuusan ku dhimin ama qaraabadiisu leanna iyadaa dhashay oo u rafaaday walaa mawluudun walaa mawluudun lahu mid loo dhalay ilmahana isagana yaan la dhibin biwaladihi ilmihiisa yaan lagu dhibin oo hooyadii ama eheladeedii yayna ku dhibin maxaa yeelay isagaa dhana waa ilmihiisii wa cala alwaarifi ka dhaxal kale ka dhaxlaya ilmaha dushiisa waxaa ahaaday mithlu daalika kaas hore ee lasoo sheegay mid la mid ka lasoo sheegay kee wey waa kii aabbahu uu gudahayy aabbuhu waxyaabihii uu gudayay oo masruufkii iyo marashadii iyo waxyaabahaasoo kale iyo mucaamaladaa wanaagsani taa mid la mid ah waxaa dushiisa lagu leeyahay mid ka dhaxal kale oo markuu aabbihii tago uu dhinto booskiisa ruuxaasaa soo istaagay oo xuquuqdan looga baahanya inuu gudo wa cala alwaarifi midka dhaxal kale dushiisa waxaa ahaaday milu dalika kaas mid la mida fain araadaa hadday doonaan marka labada ilmaha wada dhashay hadday doonaan fisaalan soocan yani go'itaan ama soocan ilmuhu uu naaska ka socmoo ka go'o can taraadin soocankaasoo can taraadin yani yani qanaaco ama isaga raalli ahaansho xaggeeda ka ahaaday oo minhumaa xaggooda ka yimid yacni fisaalkaasoo can taraadin isaga raalli ahaansho ka dhashay minhumaa xaggooda ka ahaaday raalli ahaanshahaasoo xaggooda ka yimid iyo wa tashaawurin tashi xaggii ka soo fulay oo ka yimid fisaalkaasoo ka yimid raalli ahaansho labadoodaba ah iyo wa tashaawurin wadatashi ay labadoodu wada tashadeen oy go-aan ku gaadheen falaa junaaxa markaa dembi ma ahanin calayhimaa dushooda oo iyada iyo isaga doona dembi ka soo gaari maayo maadaama heshiis ay ku yihiin wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuugma dalabtaan awlaadakum carruurtiinna inaad u nuugma dalabtaan oo dumar kaloo nuujiye aad u raadisaan haddaad damacdaan oo aad rabtaanna falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahaanin goomuuna dembi idinka soo gaadhay in caruurtiinna dumar kale idiin nuujiyaan waa goorma waa idaa goorti sallamtum aad dhiibtaan maa aataytum wixii aad siiseen bilmacruufi si wanaagsan markaad u dhiibtaan wixii aad u ballanqaadeen eed ku heshiiseen inaad siinaysaan markaad si wanaagsan oo la yaqaano u siisaan way macnaha wattaqu llaha alla ka cabsado waclamuu waxaataan ana allaha alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkaya inuu waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mid a dumarka la oofsanayo idinka idinka mid a oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan rag oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan rag ka tegayaay yatarabasna way sugayaan way fadhiyayaanoo way sugayaan bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban faidaa balagna faidaa goortii balagna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii markay gaadhaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahaanin fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaadhi maayo facalna ay sameeyaan dumarku oo ay falaan fii anfusihinna nafafyaalkooda ay ku falaan bilmacruufi si wanaagsanna ay ugu sameeyaan wixii naftooda wanaagay ku sameeyaan dhib idinka soo gaadhi maayo wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa midkii xogogaal u ahoo guntiisa og wey rabbi subxana wa tacala tani waxa iyaduna waa dumarka laga dhinto dumarka laga dhinto iyaga intee bay sugayaan oyna guursan karaynin muddo intee leeg bay fadhiyayaan taasaa laga hadlaya jaahiliyadiiba iyanan jiri jirtayoo dhaqamo xunxun bay jaahiliyadii lahaan jireen oo sharcigu meesha ka saaray dhaqamaday jaahiliyadii lahaayoo wuxuu ahaa mar haddii laga dhinto naagta buul yar inta meel cidlaa looga dhiso bay buulkaa la gelinaya buulkaasay ku jiraysaa marka qabays ma leh oo cadar ma taqaano oo udeyg isma yaqaanaan hal sano oo kaamil ay halkaa ku jiraysa mar ay isla urtay oy rafaatay sanad ay ka soo wareegtay baa meeshii laga soo saaraya markaasaa wax alla waxa agteeda soo maroo dhan dhimanaya waa dhaqankii jaahiliyadooda saasay ahaayeen marka yacni ihaano iyo dullaysi waxay ku samayn jireen dumarka xaddhaaf ah tiibaa marka shareecadu badashayoo waxaa la yidhi horta buul baa la gelinhayaa iyo islaanta la urinayo warkeeda daaya ayb intee bay haweenaydu guur ka joogaysaa oon loo ogolayn inay guursato ninkeeda hadduu dhinto soo ma aha waqtigii waa la bedelay hal sano hadday ahayd waa la bedelay waxaa laga dhigay afar bilood iyo toban beri afartaa bilood iyo tobankaa beri bay sugayaan oo ayna guursan karaynin saas way macnaha ma kulligood baa mise waa qaar ka mid hal mid baa laga soo reebaya waa hadday uur leedahay bas hadday uur leedaho iyadoo uurle laga dhinto ayada waxa weeyaan intay umulayso unbay ciddo tirsanaysa hadday markuu ninkeedu saa u dhintaba ilbiriqsi kadib ay umusho ciddadii way ka baxday way guursan kartaayo way shukaansi tegi karta saas way macanaha hadday hal sano ku qaadata iyo ka badan uurku ku qaatana way cidd intaa waa inay ciddo tirsato ta uur kale iyadu waa saasoo wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna xaggay gelaysaa iyadu laakiin intooda kale ama ha lala aqalgalo ama yaan lala aqalgelin ama macnaha wax weeyaan maaragtay waxay dooni ha noqoto ama caado ha lahaato ama yaysan lahaanin mar haddii laga dhintay waa afar bilood iyo toban beri wey isku duuduub hal raaxa middaa un ka soo reeb midda uur kale keliya ka soo reeb wey maanaha sidaas weeyaan haddii ay marka gaadhaan muddadii iyada ahayd afartii bilood iyo tobankii beri hadday gaadhaan dembi dushooda maaha wixii ay isku idinka ragga ah ee mas-uuliyiinta ka ah dembi idinka soo gaari maayo waxay ku tashadaan wax iyagu ay naftooda ku sameeyaan oo shareecadu ay ogoshay oo maxay ku samayn karaan inay guur isu qurxiyaan oo ay macnaha waxa weeyaan ay cillaantaan ooy huruud ismariyaan oo ay macnaha waxa weeyaan maryo qurquruxsan xidhaan ooy shunkaasi tagaan mar haddayna shareecada meel kaga dhacaynin idinka waxba idinka soo gaari maayo maxaa yeele waqtigii loo diidanaa way ka gudbeen fii ma facalna fii anfusihina bilmacruuf macruufku waa sidaas wixii shareecadu ogoshahay ku kacaan dhib male wey ha guursadaan ha isqurxiyaan waydinkaa allana subxaana wa tacaala waxaad samaynaysaan wuu ogyahay waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mida ragga la oofsanayo oo idinka idinka mida waaladiina ragga dheh yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mida oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas ka tegaya yatarabasna xaasaskaasi way sugayaan oo way fadhinayaan oo ma guursan karaan bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashhurin afar bilood bay sugayaan wa cashran iyo toban afar bilood iyo tobankaasay sugayaanoo bogwayna guursan karin waxaa kaloon loo ogolayn haweenka haddii laga dhinto inta ay ciddada ku jiraan iyadana looma ogolo wax qurquruxsan inay xidhaan oo guur ugu yeedhaya inay macnaha waxa way isqurxiyaan looma ogola jirkooda inay cilaamaan looma ogola waxaan loo ogolan inay dahab iyo waxyaalo qurquruxsan xidhaan maryaha qurquruxda badan ee yani indhaha soo jiidanaya looma ogola waxaan loo ogolan wax udgoon inay u dhowaadaan baan loo ogolan waa ixdaad waa isbasaasin inay isbasaasiyaan baa la doonaya saas way macnaha inay isbasaasiyaan baa la rabaa afartaa bilood iyo tobankaa beri laakiin in maracad iyo karin cad madaxa loogu xidhaayo sharci maaha middaa meesha ka saara waa dhaqan soomaali midaas meel ay ka soo jeeda maleh maracad in madaxa looga xidho looga laalaadiyo bulshadii laga dhex saaro la yidhahdo wata asay bay sidaada lagu hayo ma jirto taas taasi waa shareecada ma waafaqsana laakiin inta la doonayo waa intaa inay iska ilaaliso wixii udgoon waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan markay guurdoonka yihiin waxyaalaha inay iska ilaaliso wey ama saabuun udgoon ama cadar udgoon ama kreem udgoon waxyaala noocaasoo kale iska ilaalinaysa laakiin way qabaysan kartaa way isnadiifin kartaa mushkila ma leh saas way macnaha muddadaas marka inay sugto way axaadiista nabigeennay ku sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen fa idaa goortii balagna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii markay gaadhaan muddadii loogu talagalay markay gaadhaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahaanin fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaari maayo facalna ay sameeyaan fii anfusihinna nafafyaalkooda dhexdooda waxay ku sameeyaan bilmacruufi wanaagna ugu sameeyaan wixii wanaagay naftooda ku sameeyaan oo guursi ama isqurxin ah idinka raggay mas-uulka ka ahaa waxba idinka soo gaari maayo dembi idinka imaan maayo ilaana markaa sharcigii baa u ogolaaday waxaa laga fahmayaa hadday mar aad mas-uulka tahay ama gabadhaadit ama ay walaashaad ood adigu mas-uul ka tahay wax shareecadu ay khilaafsan tahayna ay ku kacdaay adiga in laguu qabsanoo dembi kaa soo gaadhay soo ma leanna marka waxaa la yidhi ayna dembi idinka soo gaadhaynin waa markay samaynayaan wax shareecadu ogasha waxayna shareecadu ogolayn hadday ku kacaan idinkana waa laydin qabsanoo dembi baa idinka soo gaadhay waana mida nebigu yidhi sal ly waslam laa yadkhulu ljannata dayuus dayuus jannada ma galbu nebi sal lay slm dayuudku yaa wey waa ninka reerkiisa iyo eheladiisa iyo gabdhihiisa iyo dadka la xidhiidhaayay xumaanta raalliga oga ee ku fiirsanaya bu nebi uri sal lay slm janno ilahay geli maayo marka falaa junaaxa calaykum fii ma facalna fii anfusihinna sharciga u ogolaaday mooye waxaan sharcigu u ogolaaday hadday ku kacan waa inaad ka qabataan haddaad ka qaban weydaan soo maa dembi waad idin haystaayo bal jannadaabad yaaba laydiin diidi macnaha jannadaabaad ku waayeysaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahan raggii mas-uuliinta ahayo fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaari maayo facalna ay sameeyaan fii anfusihinna nafafyaalkooda dhexdooda ay ku sameeyaan bilmacruufi si wanaagsan oo sharcigu yaqaanana ay ugu sameeyaan wallahu allana bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun rabbi kii xoogaal u aweeyey oo baatinkiisa iyo gudihiisa og weeyey hada wabilahi towfiiq wsala allahuma wslam cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslem